asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali d sbr news dot com kuna soo dhowaada warar wixii dan iyo dibidda idinka helnay habeenkan caawa war kale waxaa idiin soo jeedinaya maxamed xasan daacad qodobada wararka caawa aan idinku haynana waxaa ka mid a agaasimihii xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somalilan dhegtir cagaweyne oo xilkii laga qaaday iyo mid cusub oo la magacaabay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo socdaalkiisii ugu horreeyey ku tegay degmada ayl dowladda koonfur africa oo sheegtay inay aqoonsatay baasaboorka soomaaliya laguna soo geli karo dalkeeda dad laba boqol kor u dhaafaya oo ku geeriyooday qarax ka dhacay goob dhuxuleed oo ku taala dalka turkiga safiirkii soomaaliya ee dalka kenya oo shaqadiisii dib ugu laabtay xilli ay kenya xafiisyo ka furanayso hargeysa iyo kismaayo akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay intaasi waa qaar ka tirsan warruuxii dal iyo dibidda idinka haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada warkaygii oo fidsan tigreeto maanta laga soo saaray xafiiska afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda jamhuuriyadda somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in laga qaaday jegidii agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somalilan doctor maxamed axmed maxamuud cagaweyne iyadoo oo loo magacaabay agaasimo cusub wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somalilan sida lagu sheegay war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan kuna saxeixan yahay afhayeenka madaxtooyada axmed saleebaan duxul waxaa lagu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu digreeto ay sumadeedu tahay jamhuuriyadda somalilan uu xilkii kaga qaaday agaasimihii guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaana waxa uu madaxweynuhu wasaaraddaasi u magacaabay baa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi agaasimo cusub waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay markuu arkay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo qodobka sagaashanaad farqadiisa saddexaad ee xarafka kha ee dastuurka somalilan markuu tixgeliyey ahmiyadda ay agaasimiyaasha guda wasaaradda aba guud ahaan wasaaraduhu ay u leeyihiin dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jegada agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somalilan markuu la tashaday madaxda ay khusayso markuu ku qancay inuu haran karo aqoon iyo kartina u leeyahay jagadan waxa uu go-aansaday baa lagu yidhi war-saxaafadeedka madaxweynaha somalilan inuu doctor jaamac maxamed odanwaa laga bilaabo taariikhda maanta uu hado agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda somalilan dhinaca kalena waxaa lagu sheegay oo war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in agaasimihii guud ee hore wasaaradda xanaanada xoolaha lagu ogeysiinayo in uu ku wareejiyo agaasimaha guud ee cusub ee madaxweynaha somalilan usoo magacaabay wasaaraddaasi iyadoo ogeysiino looga dhigay oo lagu socodsiiyey warqadda xilka qaadista wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somalilan doctor cabdi aw daahir waxaanu aada uga mahad celinaynaa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi muddadii aynu wada shaqaynaynay xilalka qaranka ayay dabcigooda tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karto loo dhiibo sidaa darteed waxa aan gartay ayaa uu madaxweynuhu yidhi in aan kaa qaado xilkii agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha haddaba waxaan kaa rajaynayaa in si niyad sami ah aada ugu wareejiso xilka aada haysay doctor jaamac maxamuud odowaa oo aan xilka isaga usoo magacaabay waxaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo ay warqadani ogeysiin ugu socoto la faraya ayaa lagu yidhi inuu labada mas-uul u kala wareejiyo xilka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somalilan war-saxaafadeedkaas waxaa ku saxeynay axmed salemaan duxul afhayeenka madaxtooyada somalilan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdixakiin cabdilaahi came iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka gaadhay degmada ayl oo ka tirsan gobolka nugaal injineer came iyo wafdiga la socda ayaa ayl ku sugnaan doonaa muddo laba maalmood ah sida ay sheegeen saraakiil madaxtooyada ka tirsan waxaanu xariga ka jari doonaa labaatan kilomitir oo ka mid ah dhismaha laamida tagta magaalada ayl wasiirka xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka cabdiraxmaan dijana ayaa warbaahinta u sheegay in kulamo la qaadan doonaan shacabka degmada ayl oo hadda u taagan soo dhoweynta wafdiga camey arrimaha dadka ayl ku sugan ay kala hadli doonaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa la sheegay inay ka mid yihiin xaalada nololeed ee degmada iyo baahiyaha degmada ka jira dalka ugu horumarsan geyiga afrika ee koonfur afrika ayaa waxa uu aqoonsaday basaboorka soomaaliga xilli dalkaasi ay ku badan yihiin ganacsatada soomaaliyeed ee dalalka afrika ganacsiga ku haysta jenaraal cabdilaahi gaafo maxamuud taliyaha waaxda socdaalka iyo jasiidaha ee soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowlada koonfur afrika ay aqoonsatay basaboorka soomaaliga taliyaha ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in lasoo gaadhsiiyey warqad ay dowlada koonfur africa ugu cadaynayso in ay aqoonsatay baasaboorka soomaaliga muddo dheer kadib sidoo kale waxa uu sheegay in arbacada maanta ah uu kusii jeedo dalka koonfur africa iyadoo ay is arki doonaan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi iyadoona isla markaana la isla meel dhigi doono arrimaha ku horgudban xidhiirka labada dal ee dhinaca isu socodka safiirka dalka soomaaliya oo fadhiya dalka kenya ayaa marqura hawshiisii dib ugu laabtay magaalada nairobi iyadoo aan wax hal ah laga gaadhin sida la sheegayo fadeexadii ka dhalatay xadhiggii loo geystay qusulkii soomaaliya ee nairobi dowlada soomaaliya ayaa dowlada kenya ka dalbatay inay raaligelin ka bixiso xadhigga qusulka isla markaana dalbatay in sharaxaad laga bixiyo sababta uu qusulku saacadaha badan xabsiga ugu jiray safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa ka hadlay in dowlada kenya ay xafiisyo ka furanayso magaalooyinka kismaayo iyo hargeysa dowlada kenya waxa ay xafiisyo ka furan kartaa magaalada ay doonto laakiin waa in ay dowlada soomaaliya soo martaa ayaa u yidhi safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi maxamed cali nuur america xiriirka dowladaha soomaaliya kenya ayaan wanaagsaneyn intii ka dambeysay ololihii ciidamada kenya ay ku bartilmaameysadeen soomaalida dadkooda ku nool ugu dambayntiina qarax ka dhacay goob dhuxusha laga qodo oo ku taala magaalada sooma ee dalka turkiga ayaa waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya laba boqol oo qof tobanayo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay dowlada dalkaasi qaraxa ayaa ka dhashay qeybta korontada ee goobta waxaana wasiirka tamarta ee turkiga tanar yildiz oo u sheegay in toddoba boqol iyo toddobiyo siddeetan qof ay goobta ku jireen xilligii uu shirku ka dhacay kooxaha samata bixinta ayaa xalay oo dhan ku howlanaa sida ay boqolaal qof oo dhulka hoostiisa ku xayiran usoo badbaadin lahaayeen master yildiz wasiirka tamarta u qaabilsan turkiga ayaa sheegay in gaaska sunta ah ee carbon monoxide ay shaqaalaha badankooda ku dhinteen ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa baajiyey safar uu ku tegi lahaa dalka albaniya shilkaas awgiis waxaana uu booqan doonaa goobta uu shilku ka dhacay sida lagu sheegay war laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha akhyaarta qiimaha leh hawada nagaa xidhay guud ahaan intaa waxaanu kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibidayni ka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada warka warka xiga waxaan idinkaga tegayaa dhinacii heesaha hallaasiga
ida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkey qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade ida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkey qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharab baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cusbibaa isidaye ma ishaafinaysaa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shucuurtay iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo hadda shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaaraa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shucuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo wada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaaraa shirkaygu deqdii shafeecadii naftaydaay waana kugu shubinayaa sheekaygu deqdii shafeecadii naftaydaay waana kugu shubrinayaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay ishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay ishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakatii ku xiran yahay qofka teedka qabata shanshadaba ma rogayo hadda shiinqinayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xiran yahay qofka teedka qabata shanshadaba ma rogayo hadda shiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherte xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherte shamsayadii daraada anigana ilaa shalay ishqibaa ishiday